guud ahaan dunida labaatanka februari sanad kasta maanta oo kale ayaa la xusaa maalinta caalamiga ah ee cadaalada bulshada maalinta cadaalada bulshada ayaa looga golleeyahay in lagu muujiyo baahida loo qabo in kor loo qaado cadaalada bulshada taasoo horseed u ah dadaallo wax loogu qabanayo arrimaha saboolnimada sinaan la-aanta jinsiga shaqo la-aanta xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta bulshada mahad maxamed xasan wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda hirshabeelle ayaa ka hadlay waxa ay kala socdaan maalintan iyo waxa ay u qabteen cadaaladda bulshada muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay maalintan waa maalin aan hadda daqiiqadaha iyo kalimaadka yar ee hadda aan isku sheegayna aan lagu soo koobi karin waa maalin taariikhi ah waa maalin muhiim u ah dhammaan ummadaha caalamka ku nool maantana waa maalintii ay ugu miisaanka cusleed uguna fiicnayd uguna hufnaanta badneed ayaan dhihi karnaa marxaladihii adkaa ee waddankan soo maray saameyn ayay ku yeesheen cadaaladii bulshada saameyn ay ku yeelatay soo kabashadeenii kadibna waxaan dareemaynaa runtii inay wax badan iska bedeleenoo cadaaladdu ay sidii hore aad uga soo fiicnaanayso runtii gudoomiyaha maxkamadda darajada labaad ee gobolka hiiraan ismaaciil xasan sheekh barre ayaa ka waramaya sida ay u shaqeeyaan iyo xukunadii ay rideen sanadkii lasoo dhaafay annaga horta waxaan u shaqeynaa maxkamaduhu waxay u dhisan yihiin qaab qaab dhisameed yani hanaan sharci ah ku dhisan qaab qaab dhisameedkaasna ma aha wax shaqsi iska handisay waa wax sharciga annaga xukuumadda xukunada aan ridno ugu dambeeyey hadda weydiiso waxaa weeye xukumo badan oo aan gaarinaa jirta sanadka lasoo dhaafay maadaama hadda bilowgii sanadka cusubaa ee aan ku jirno xukuno badan oo dila qaarna ciqaaba ayaan gaaranay saad ogtaaba maxkamaddu xukunada ay qaado waxay kala yihiin xukuno madaniya xukun ciqaab ah noocyadooda kala duwan ay iskugu jiraanba intaba waa qaadnaa gudoomiyaha ururka dhallinyarada isxilqaan ee beledweyn daadir caliyare ayaa ka waramaya cadaaladda ay helaan bulshada iyo ka urur ahaan doorka ay ka qaataan marka annaga waxyaabo badan ayaa ka qayb qaadanaa cadaaladdaas waana soo dhoweynaynaa in la xuso maalinta cadaaladda wallaahi cadaaladaha waa wax kasta ayay noqon kartaa dhan kasta ayaa loo fiiri karaa haddii dad oo dad masaakiin ahoo oo wax dhibaato loo geystoo kareeto qaar ka mida bulshada magaalada beledweyn ayaa ka waramay sida ay u arkaan in si cadaalada bulshada wax loogu qabto
cadaaladana waa ogtihiin waa udubdhaxaadka nolosha dhan haddii qofkaani qof kale wax ka galo haddii maxkamadaha cadaaladda ay sameeyaano qofka lasoo dacweystay iyo qofka wax dacweystayba labadoodaba si sax loogu garqaado qofkii wax soo dacweystay xaqii ulaahi waa helaa qofkii lasoo dacweystayna dulmigii ku jiro waa laga qabtay rasuulka sal lay slam wuxuu dhaha icdilu beyna awlaadikum awlaaddiina cadaalad u sameeyo qof ka mid ina wax u gedid qofna aad u diidid waa laga fiican yahay marka cadaaladda iyo kala maamulkeeda iyo tadbiiqinteeda iyo ku dhaqankeeda horta aniga fikir ahaanteyda intaan aaminsanahay qoyskaa laga bilaabi karaa oo ilmaha iyo familka nin walbaba aabbo walba iyo hooyo walba meeshaas hadduu kusoo dhiso labaatan iyo lixda nofembar laba kun iyo toddobadii golaha guud waxa uu ku dhawaaqay in laga bilaabo kala fadhiga saddexaad iyo lixaad ee golaha guud labaatanka februari loo dabaaldegi doono sanad kasto